bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaray kulanto faylaa asar faylaa ka dhowaada warkaana asarna maa shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo qodobadiisin ka dhiigi doontan haddii laahayara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mide madaweynee farmaajo ku qeybgalay shiraka tilaalka adduunka golo wasiirada iyo meelmaryan istaraatiijiyada la dagaalanka musuq maasuqa dadka uu soo kadhi cudurka covid nneteen ee soomaaliya u diirtay lama kun iyo lama boqol iyo afar qof galmudug yaa sheegdeentay corona viruska ka faafi deegaanadiye dowladda iyo ku hadalay geerada ama amuushada fanaankii aan ka hay abdi tahliila taliyaga ciidanka hooga awsoon abaabul dagaal soo ku bilaabay gobolka hiiraana binaanbahayo iyo ku dhiyan dalka etoobiya akhbaaraadka binaanka raadiya warsana singaytona asarnimadan akhyaaray weliba kumida madiinaga taraam ouso hal arin diya hal arrin daraadiya usoon ku mahadnagi iiraana
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
warkii oo kooban asarnimo jamaacato taariikhdana ka toosanta shanta bilil yahaad ee juun sanadka lamada kun labaatanka qodobkan ka horeeya weliba useeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdillah iyo farmaajo iyo khudbadda ku jeediya shirka tilaalka adduunka ee lamada kun labaatanka kaasitona qaaba dheeran aragda ee usoo iyo hankamarta geliyaan dowladda ingiriiska islamarkaasitana isoo shirka doomiyaha ra-iisul wasaare boris johnson madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo husiintiyeeda ee tilaabo laka faraha soomaaliya iyo ku qeybgala isbahaysiga arrintan iyo ka howlanta madaxweynaha dalka iyo erey waliba hadhawaayay oo ana taageerana dhiniga isbahaysiga dalalka ee dalalka iyo unka jaran oo waana diiradda laka saari dardargelyowka ee tilaalka laku helahay dhiniga cudurka covid nineteen anina waliba aan ka baaqaya intii talaalkan isunagada ko soo la helo kora gaar ahaana dhiniga lanku helo kora dhiniga bilaanta iyo eri golo wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo geeka kulun waliba iyo kubeeladana dhiniga iyo iyo iska arigan walibana iyo iyo kamiil maryana istaraatiijiyada ee la dagaalanka musuq maasuqa lamada kun labaatanka ilaa lamada kun labaatan iyo sideeda iyo isbahaysiga dhiniga caalamka ee la dagaalanka musuq maasuqa wasiirka cadaaladda golo iyo weliba sunanku mahadnagaya ansixinta istaraatiijiyada iyo weliba heshiisyada caalamiga ee qeybta dhiniga adowka dagaalka la kala dagaalamahay musuq maasuqo sida oo kale weliba sumilasiti lagu qaaday la xisaabtamowka oo laka daha furaya silan ilaaliya ammaanada ummadda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre yaa shirgadoomiyaha qeybtisa hore oo sida oo kalena loonku hadlay xaaladda cudurka covid nineteen fulinta heshiisyada waliba iyo iskulahayana i m f iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya ee amniga ee dalka ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan wasiirada waliba usu faray intii la dardargeliyay fulyowka qorasho wasaaradda silanka guulaysada dadaalada laka hakameeyahaya himilooyinka ummadda soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya weliba yanya faahfaahiday wararkii ka dambeeya ee cudurka covid nineteen ee soomaaliya warbixintan iyo xukbatay wasaaradda caafimaadka iyo satan waranayti waliba la helay konton iyo siyeed gobolka banaadir soddon iyo lama hiirshabeelle tumuiko somalilan siyeed galmudug sado puntland lama jubbaland hal koonfur galbeed hal intaasiiti maamul goboleedyada iyo waliba iyo megil bilaambiyo shal haayana megilka iyo haya afartan iyo sagaal meelo bilaantan iyo hayti sagaal waliba kufaysatay toban iyo lama dhimasho ibri hayti tirada guud ee laku helay cudurka covid toban iyo sagaal ee dalka yahay ti lama kun iyo lama boqol iyo afar qofa meelyo ku faysadeen ee tirada guud anaga tay afar boqol iyo toban iyo siyeed dhimashada guud ahaanba dalka cudurka covid nineteen yanaga tay afartan iyo sagaal wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire iyo weliba usunusu sheegay intii deegaanada galmudug isoo kasii faafahayo cudurka coronavirus islamarkaasiitana laka aragay dad badan oo leh calaamada cudurka coronavirus waraysi usu siyaay warbaahinada qaar iyo weliba usu sheegay intii wasiirka deegaanada galmuduga anyaalna qalabka lakabaarabo cudurka islamarkaasiitina taas yeeshantii intii talooyinka fara badan ee waanyasheegdi ama isu sheegay intii deegaanada galmudug iyo cudurka oranka sii faafa sababa yeeshantii intii cudurka usu kasii faafa deegaanada galmudug iyo sheegay intii galmudug iyo aan ku jarna taxadar iyo siyaabo lung horseeda waa cudurka taasiitana sababya kahaytii intii galmuduga iyo ku jarta xaalad siyaasadeed iyo weliba doorashooyina dowladda soomaaliya ayaa weliba yaa ku taasiyey tiyageerada hanuunka badnay tekakoyti fanaankii aan ka haya ee gobolada waaberi abdi tahliil warsame ee usoo xalay tieka amoodi beledka muqdisho welibana ilaahan ku tuugaya eheladiisa marhuunka inti guud ahaanba ummadda soomaaliyeed isoo samir iyo iimaan usoo kusi qoraalaha kubahi wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya weliba laga sheegaya intii abdi tahliil usuhaaye fanaan qaran oo qiimo iyo weliba sumcadda ka dhexle bulshada soomaaliyeed islamarkaasiitana isoo dhinaga hanuunka la isu sheegay inti la qiibso waa eheladisa taliyaga ciidanka hooga dalka soomaaliyeed jenaraal uduwaa yuusuf raage ayaa halayti deeriy magaalada garoowe haroonto gobolka hiiraana is-oona meelasaytii subiinlanka dhawaaye taliya uduwaa iyo maalmagoon waliba uso kormeer shalduba uso kamaraaya hirooyinka ciidanka dowladda ee deegaanada galmudug welibana safar dhanaga dhulka ah usunku koyay magaalada dhuusmareeba taliya uduwaa ayaa khalayti weliba uso kulamo gaar ah uso la qaadaya saraakiil ciidamada militariga ee soomaaliya qeybta labaatii toddobaad aanas-ona iyo rooga magaalada beledweyne is-ona meelo kula hadle dagaalka dhanaga dhanaga dagaalyahanada harakada al-shabaaba waa safarkiinka koreyta usoo taliya uduwaa usoo kaseeda magaalada beledweyne haroonto gobolka hiiraan tan iyo markii lang magaabi taliyaga ciidanka hooga dalka soomaaliyeed akhyaarey sulankiisiin warkog dhugun sidahay tan weliba waa shabakada warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba madawiinaha trump iyo weliba iiraan usan ku mahadnagaya hadhiyowka muwaadin reer maraykan ee oo iiraan muddo lama sanadood iyo weliba walkubadan usoo ka hayirnaaye qoraalaha dhaniga bartisa twitterka hadhinkii trump ee sheegi inta hadhiyowka askariun ku tirsanaa ciidamada badda maraykanka iyo muujasa intii la meelmaraya heliiska hasiidhiyowka ee dhaniga mahabiisyada ee iiraan iyo iyana weliba yaa sii dhiidaya dhinaga saynisyahan askari oo maraykan ee usoo ka hayirnaaye iiraan waana lanhaysid intii jaamacadda maraykanka ka taala usoo ku haday qalaba dhinaga baaritaanka ee sayniska welibana hadhiyowkaasaytii hadhowaayay wasiirka dhinaga arrimo dibadda ee iiraana warki astarnama akhyaaray hiloweysin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana hilogoontaninka dhonyi ammaan allah